somalilan waagi horena sidaan maqlay markii xorriyadda la qaatay ayagaa calankii xataa wuxuu yidhi mid maalin ayaan dhood hadlahayo reer waqooyi ahaa calanka aan geynay seebu u ekaa buu yidhi ayaga mid reer waqooyi wey calanka anagu aan xamar geynay seebu ahaa buu yidhi ma calankii xidigta lahaaba miya ma mid kalu ahaa dadkii gobolada waqooyi oo afarta hameen ka horeeyey koonfurta yacni siday u keeneen wax looma siin waayo waxaad arkaysaa madaxweynihii iyo ra-isul wasaariba ra-isul wasaarihiiba koonfur baa qaadatay labadii taliya oo taliyihii ciidanka beliiska iyo taliyihii militariga koonfur baa qaadatay ayaga wasiiro hoosaa la siiyey halkaas waxaa colaad baa ka dhacday waxbaa guntamay anugu marka kuma si fogaan karo nimankaas waxa weeye kadibna haddee dagaaladii iyo dhibaatadii baa dadka sii kala fogeysay ayaguna waa sii fogeeyeenoo siday ay nimankan siyaasiyiintooda iyo dadkii bay waxay geliyeen mataqaanaa meel uusan ka soo noqon karin